tirintii cutubka labaad markaasaa rabbigu la hadlay muuse iyo haaruun oo wuxuu ku yidhi reer banu israa'iil waa in nin waluba teendhadiisa ka ag dhistaa calankiisa iyagoo ag jooga bandiiradihii reerka aabbahood oo waa inay teendhooyinkooda ka dhistaan meel teendhada shirka ka hor jeedda oo hareeraheeda ah oo kuwa ka dhista xagga bari dhanka qorrax ka soo baxa waa inay ahaadaan kuwa calanka xanada reer yuhuuda sida ciidamadoodu yihiin oo amiirka reer yuhuudana waa inuu ahaadaa naxshoon ina camiinaadaab oo ciidankiisii kuwii laga tiriyey waxay ahaayeen afar iyo toddobaatan kun iyo lix boqol oo kuwa ku xiga oo agtiisa ka dhistaana waa inay ahaadaan qabiilka reer isaakaar oo amiirka reer isaakaarna waa inuu ahaadaa nataneel ina soocaar oo ciidankiisii kuwii laga tiriyey waxay ahaayeen afar iyo konton kun iyo afar boqol qabiilka reer subulanna oo amiirka reer subulanna waa inuu ahaadaa eli'aab ina xeeloon oo ciidankiisii kuwii laga tiriyeyna waxay ahaayeen toddoba iyo konton kun iyo afar boqol oo kullii intii xarada reer yuhuuda laga tiriyey oo dhammu waxay ahaayeen boqol iyo lix iyo siddeetan kun iyo afar boqol siday ciidamadoodu yihiin oo iyagu waa inay marka hore baxaan oo xagga koonfureedna waa inuu ahaadaa calanka xarada reer ruubeen siday ciidamadoodu yihiin oo amiirka reer ruubeenna waa inuu ahaadaa elisuur ina shadeyuur oo ciidankiisii kuwii laga tiriyey waxay ahaayeen lix iyo afartan kun iyo shan boqol oo kuwa ku xigaana waa inay ahaadaan qabiilka reer simcoon oo amiirka reer simcoonna waa inuu ahaadaa shalumi'eel ina suurishaday oo ciidankiisii kuwii laga tiriyey waxay ahaayeen sagaal iyo konton kun iyo saddex boqol qabiilka reer gaadhna oo amiirka reer gaadhna waa inuu ahaadaa eliyaasaaf ina racu'eel oo ciidankiisii kuwii laga tiriyey waxay ahaayeen shan iyo afartan kun iyo lix boqol iyo konton oo kullii intii xaradii reer ruubeen laga tiriyey waxay ahaayeen boqol iyo kow iyo konton kun iyo afar boqol iyo konton siday ciidamadoodu ahaayeen oo iyana waa inay mar labaad baxaan dabadeedna teendhada shirka waa inay baxdaa iyadoo kooxda reer laawi ku dhex jirta kooxaha kale oo siday u degaan waa inay u baxaan nin kasta oo meeshiis ku jira oo calankooda ag jooga oo dhanka galbeedna waa inuu ahaadaa calanka xarada reer efrayim siday ciidamadoodu yihiin oo amiirka reer efrayimna waa inuu ahaadaa elishamaac ina camyihuud oo ciidankiisii kuwii laga tiriyey waxay ahaayeen afartan kun iyo shan boqol oo qabiilka reer manaseh waa inuu ku xigaa oo amiirka reer manasehna waa inuu ahaadaa gamili'eel ina fadaahsuur oo ciidankiisii kuwii laga tiriyey waxay ahaayeen laba iyo soddon kun iyo laba boqol qabiilkii reer benyamiinna oo amiirka reer benyamiin waa inuu ahaadaa abidaan ina gidcooni oo ciidankiisii kuwii laga tiriyey waxay ahaayeen shan iyo soddon kun iyo afar boqol oo kullii intii xarada reer efrayim laga tiriyey waxay ahaayeen boqol iyo siddeetan kun iyo boqol siday ciidamadoodu ahaayeen oo iyana waa inay marka saddexaad baxaan oo dhanka waqooyina waa inuu ahaadaa calanka xarada reer daan siday ciidamadoodu yihiin oo amiirka reer daanna waa inuu ahaadaa axya casar ina camishaday oo ciidankiisii kuwii laga tiriyey waxay ahaayeen laba iyo lixdan kun iyo toddoba boqol oo qabiilka reer aasheer waa inuu ku xigaa oo amiirka reer aasheerna waa inuu ahaadaa fagci'eel ina cokraan oo ciidankiisii kuwii laga tiriyey waxay ahaayeen kow iyo afartan kun iyo shan boqol qabiilkii reer naftaalinna oo amiirka reer naftaalinna waa inuu ahaadaa axayrac ina caynaan oo ciidankiisii kuwii laga tiriyey waxay ahaayeen saddex iyo konton kun iyo afar boqol oo kullii intii xelada reer daan laga tiriyey waxay ahaayeen boqol iyo toddoba iyo konton kun iyo lix boqol oo iyagu waa inay baxaan marka ugu dambaysa iyagoo calaamadooda ag jooga kuwaasu waa intii laga tiyey reer banu israa'iil siday reerahoodu ahaayeen kulli intii xerooyinka laga tiriyey sidii ciidamadoodii ahaayeen waxay ahaayeen lix boqol iyo saddex kun iyo shan boqol iyo konton laakiinse reer laawi laguma tirin reer banu israa'iil waayo sidaas ayaa rabbigu muuse ku amray sidaasay reer banu israa'iil yeeleen oo kulli waxay rabbigu muuse ku amray sidaasay dhammaan uga ag dhisteen calaamadoodii oo sidaasay ugu baxeen siday qoladoodii iyo reerahoodii ahaayeen